bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhawaada qodobada warka caawa kuwooda ugu darkoran waxaa ka mid ah ciidanka dowladda soomaaliya oo howlgal karna al-shabaab ka wada gobolka shabeellaha hoose maamulka gobolka hiiraana oo ku guulaystay in heshiis nabadeed uu kala dhex dhigo beelo walaalaha oo wadadega gobolkaasi madaxweyne axmed qorqoor oo sheegay in al-shabaab ay ka saarayaan deegaanada galmudugga ay kaga sugan yihiin dowladda soomaaliya oo walaac ka muujisay hadalkii sentor ted cruz warka caalamkana waxa aad ku dhegeysan doontaan israa'iil iyo xoogaga xamaas oo hanjabaado hawada u samarinaya qodobadaasi wuxuu ku soo kordhaa ayaad warka ku dhegeysan doontaan hadduu eebeno qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu darkoran markana waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan sida wararku ay sheegayaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgal qorshaysan oo karan ah al-shabaab waxa ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose howlgalka ayaa ka dhacay deegaanka omar beere iyo deegaano kale ciidanka geesayaasha xoogga dalka ayaa weli baaritaana ka wada halkaasi howlgal culus maamulka gobolka hiiraana ayaa ku guulaysta in heshiis nabadeed ay kala dhex dhigaan beelo walaalaha oo wada dega gobolkaasi abdishakuur cismaan ayaa baladweyne kasoo diray gudoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheliye oo weheliye gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda gobolka hiiraan xasan ibraahim cabdulle saraakiisha ciidamada qalabka sida oo muddo saddex bilood ah howlo dib u heshiisiina ka waday deegaana hoos yimaada degmada matabaan ayaa ugu dambeyn maanta soo afjaray oo ku guulaystay in ay heshiis buuxa dhex dhigaan labadaasi boolood ee duruurta ku dhex martay deegaana hoos yimaada degmada matabaan maamulka gobolka hiiraan ayaa labada boolood u kala wareejiyey magta toban ruux oo ku geeriyooday dagaalo dhex maray labadaasi boolood waxaana maamulka gobolka hiiraan uu ballan qaaday inuu bixin doono hal qof uu ka koreeyo tobankaasi ruux diyadooda islamarkaana maamulka gobolka hiiraan uu bixin doono odayaasha dhaqanka labada beelood ee daruurtu dhex martay ayaa u mahad celiyey maamulka gobolka hiiraan sida uu wakhtigu uu bixiyey sidii xal buuxa loogu gaari lahaa shuqaaqooyinka ka dhacay deegaanada hoos yimaada degmada matabaan ee gobolka hiiraan meesha anaan maalmaha kan u fadhinay dhibkii ka dhacay afar irdood iyo meesha liyaamiir dhacay ayaan waxaan rabnaa maanta inaan meeshaan warkeedii ku soo gebagabayno intaanan war kale u gudbin ayaan waxaan rabaa inaan walaalaha weydiiyo annaga waxaanala ka rabay siddeed nin walaalkay waxaan rabaa nabadoonka inaan weydiiyo siddeeddii nin oo maamulku naga qaaday xaqoodii inuu hayo ayaan waxaan rabaa walaalka markoo saddex bilood oo saddex beri dhiman ah halkan aan ku ballansanay in mid toban nin ah laysu keeno raggu tobanay ahaayeen siddeed annaga xaggaynay ahayd labana xagga bax ina xasanayd xaggeenna marka lee waa beesha adoon cabdalle sideediinni waa qabnaa labadii ninna waa iska bixin gudoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheliye gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda gobolka hiiraan xasan ibraahim cabdulle gudoomiyaha degmada matabaan bashiir sheekeeye ayaa ugu dambeyn goobta ka hadlay
inaan ku soo gebagabayno gogashii nabadaynta ama dib u heshiisiinta ee beelaha walaalaha ah ee agoon cabdalle iyo bahina xasan oo aan leennahay waxay soo bilaabatay labada kun iyo labaatan iyo saddexdii bishii shanaad dhacdadii iyo dhibkii ka dhacay afardood oo ay ku xigtay dhacdadii maaragtay miir dacay iyo miirdhakeley ee wax kasta waxaa nabadana maanta wakhti kasta iyo juhdi kasta muhiimadda iyo maanta nabadda la gaariyaa nooga daran dadka walaalaha ah ee bah-in xasan iyo agoon cabdalle oo halkan maanta lagu kala qaaday tobanka ruux oo ay laba lahaayeen bah ilin xasan siddeedna ay lahaayeen agoon cabdalla ilaahay ku mahadsan iyo dhammaan qof kastoo ka shaqeeyey ee samooda ah ayaa ku mahadsan waxaan leeyahay nabadda halkaas ha laga sii wado sidoo kale
waxaan ku soo gebagabaynaynaa maanta is-afgarad waxaan ku soo gebagabaynaynaa maanta walaalnimo waxaan ku soo gebagabaynaynaa maanta gacmaha oo laysqabsado sow saas maaha dadkaasi waxay isku haysteen labada dhinacoo halkan fadhiyo oo qur-aanku wuxuu sheegayaa qabiilka inuu yahay litacaarafuu ina akramakum cinda allaahi adqaakum wa qabaa'ila litacaarafu in qabiilka la isku gartaahi ceeb maahan lana magacaabaahu arrintaas oo u dhaxaysay beesha bahayna xasan iyo beesha agoon cabdal waxaa ka dhaxeeyey ay isku qabsadeen oon halkan uga garnaqnay koob iyo toban qofood oo halkan la keenay oo ku geeriyootay dhacdooyinkaas iyo kuwo la mid ah koob iyo tobankii qofood toban qofood oo ka mida waxaan kala wareejinnay sidai odayaashuba caddeeyeen diyadoodii iyo megtii qolo walba qolada kale ka jirta waxaa lagu yeeshay bahayna xasan siddeed qofood megtood waa ay shubeen inay shubeenna markhaatigeeda odayaashiina waa sheegeen haddana waxaan rabnaa cod dheer in lagu yidhaahdo waa qaadannay agoon cabdillaan ka rabaa waa guddoonteen soo maa sidaasi la mid ah beesha agoon cabdalle waxaa lagu yeeshay laba nin labadii ninna waa ka qaadnay waxaanan guddoonsiinay bahina xasan ayagana waxaan ka rabaa inay horayna odagoodii waa u sheegay odayaashoodii iyo inaan hadda si guud ay noogu qiraan inay guddoomeen waxaa soo haray laba iyo siddeed marka laysku daro waa toban qofkii koob iyo tobanaad marxuumkii koob iyo tobanaad waxaan qaadannay inaanu noqon isku tuurtuur meel cilnaana aanu ka bixin nidaamka dawliga ah oon anigu maanta halkan wakiil uga ahay dawladda hirshabeelle ee soomaaliyeed oon guddoomiyihii gobolka hiiraan ahay garbahaygana halkan fadhiyaan ayaa qaadannay madaxweyne axmed qorqoor ayaa sheegay in al-shabaab ay ka saarayaan deegaanada galmudug ay kaga sugan yihiin dahar abshir ayaa noo faahfaahinaya madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qorqoor oo ka hadlayay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamul goboleedka galmudug ayaa sheegay in dhowaan deegaanada maamul goboleedka galmudug uu ka bilaabo doono guluf ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab kaasoo doonayo in al-shabaab lagaga xoreeyo degmooyinkii deegaanada maamul goboleedka galmudug ay kaga sugan yihiin waxa uu sidoo kale ugu baaqay dhammaanba dadweynaha ku dhaqan degmooyinka maamul goboleedka galmudug inay gacan siiyaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee sidoo kale kuwa darawiishta maamul goboleedka galmudug kuwaasoo dagaal adag kula jira dagaalamayaasha al-shabaab waxaad og tihiin argagixisada dalkan dhibaatada u geysatay soomaali wax badan dadkaas xalaalaystay dhiigga iyo maalka iyo sharafka dadka muslimiinta soomaaliyeed de dagaalkooda waa socdaa maalin laga istaagay ma jirto haddana dardar in la geliyo waa lagu waa lagu jiraa hawsheeda haddaan nahay reer galmudugna alxamdulilahi rabbialcaalamiin dad reer galmuduga inkastoo dadka soomaaliyeed isku wada mid yihiin oo kii dhiban annaga on aan dhibkiisa ka naxayno dadka reer galmudug ee deegaanada hadda caawa la tilmaamay saan wada ognahay ayaa dadka anagii ku dhiban yihiin ay ku haystaan haddii ay yeeshee inta xortaahay caawa intay leeg tahay iyo baaxadda ay leedahay waqti iyadana soomaali iyo galmudugba annagoo soomaali uga mid ahan si gaarana isu xilqaamayna meelaha qaarkood waxaan aragnaa iyagoo xoogaa argagixisa yar hadday inta aaday aanan ay noosoo aan niri war kuwaa soo bixiya dad baa yidhaahdaa uma iska bixiyaan koonfurta soomaaliya ama dhinacaan markii lasoo aado war soomaaliya waa isku mid argagixisana waa cadow in meeshii lagu hor joogo in laysugu tago oo oo lasu kaashadayna u baahan yihiine uma baahna dad mararka qaarkood siyaasiyiini inay ka dhigtaan fan ama ay waxa ay sheegaan ka dhigtaan argagixisada maasaas iska yeelaan argagixisa waa cadow caalamiya dalkaana kusoo duulay dhanka kale madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdi kariye qoorqoor ayaa waxa uu sheegay in dhammaanba magaalooyinka iyo degmooyinka maamul goboleedka galmudug aan laga qaban doonin doorashooyin dadban islamarkaana dadweynaha reer galmudug ay u diyaargaroobeen doorashooyin qof iyo cod ah waxauu intaasi ku daray in dhowr iyo toban goobood oo lagu talagalay inay dadweynuhu iska diiwaangeliyaan laga hirgeliyey degmooyin iyo magaalooyin fara badan oo ka tirsan maamul goboleedka galmudug isagoona sheegay in dadweynuhu ay si weyn ugu soo baxeen islamarkaana ay iska diiwaangeliyeen goobaha lagu talagalay isdiiwaangelinta dadweynaha
caaway toban magaalo ayaa diiwaangelinta loo joogaa oo xafiisyadii iyo xarumihii laga qoray diiwaangelinta waan awoodaynaa innagu waxaan leenahay dadkayga reer galmudug maba mudna mana astaahilaan doorasho dambe oo jacbura inay galaan maxaa yeelay dadkayga xornimo iyo waxay haystaan nabad iyo fursad ay codkooda ku dhiibtaan intay iyadoo jaxsadu joogtana waa sheegnay iyadana soomaaliya anagoo iskaashanaynan soomaalida dhanna ka horeynaa tanna insha allahu aan kusii jeednaa marka dadka waxaana ugu horeeye anagu doorashaan gelaynaa waanu diyaarsana innagoo soconna waad og tihiin guddiyadii doorashooyinka inay noo samaysan yihiin oo dhisanay oo ku dhaqaaqnay oo weliba gacan iyo iyo u helnay taageero ayaa soomaali in doorashada in la mideeyo aan qaadanay wax ka qaadanay taasaan u istaagnay inagu waa waa wax walba waan dhamaystirnay oo aan doorasho ku geli lahayn hadalka madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdikariya qorqor ayaa ku soo aadaya iyadoo dhammaanba deegaanada maamul goboleedka galmudug iminka uu ka socdo diyaargarow xoogan kaas oo lagu diyaargaroobayo sida dagaalamayaasha al-shabaab looga xoray lahaa magaalooyinka ay kaga sugan yihiin gobollada mudug iyo galgaduud safaaradda soomaaliya ee dalka maraykanka ayaa muujisay culayska ay kala kulmayso qorshaha aqoonsiga somalilan ay ku doodeysay in tallaabadaasi ay dhiirigelin karto kooxaha in ay helaan fursad ku dhiirigelisa dagaalkooda siyaasad kasta oo dhaawacda madaxbananida soomaaliya waxayna khatargeli doontaa xasiloonida guud ee geeska afrika ayaa lagu yiri qoraalkaasi soomaaliya ayaa sidaan oo kale ku dooday xilligii etoobiya sheegtay inay aqoonsanayso somalilan hadalkan safaaradda ayaa kusoo aadaya xilli xildhibaan ted cruz oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga dalka maraykanka kana mid ah xildhibaanada ugu saameynta badan aqalka siniidka uu warqad u diray madaxweynaha maraykanka taasoo kaga dalbanaya inuu aqoonsado somalilan senatarka ayaa warqadan u diray madaxweyne trump kaga hadlay arrima ay ka mid yihiin taariikhda somalilan muhiimadda ay leedahay goobta ay ku taalo halkaad naga dhegeysaneysaan waa raydu jaro markan warka caalamka wasiirka gaashaandhigga israa'iil yisrail katis ayaa kulan la qaatay taliyaha guud ee ciidamada jenaraal ariel zamir saraakiisha ugu sarreysay militariga si ay uga wada hadlaan qodobada guud ee qorshaha lagu qabsan doono magaalada khaza sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga israa'iil qorshaha kama dambaysta ayaa la diyaarin doonaa waxaana loo soo bandhigi doonaa dowladda si ay u ansixiso maalinta axadda ee soo socota kaadis ayaa xaqiijiyeen israa'iil ay go-aansatay in ay jebiso xamaas soona furuta dhammaan lahaystayaasha islamarkaana ay dhammayso dagaalka halkaasi ka jira isaga oo tilmaamay in ciidanka ururinayaan dhammaan xogihiisa si ugu diyaargaroobo fulinta go-aanka golaha wasiirada hogaanka siyaasadda ayaa ku cadaadinaya ciidanka in uu qaado tallaabo deg deg ah oo xoog leh isagoo adeegsanaya rasaas culus iyo ciidan badan gudaha khaza sidaasi waa qorshaha israa'iil balse xamaas waxa ay taagan tahay awood kastoo aad lahaydeen waad noo isticmaasheen tanna fashilkii dhabarka aad ku ridan jirteen baad ku doonaysaan in lahaystayaashiina oo aad dishaan dhinaca kale diyaaradaha dagaalka israa'iil ayaa maanta duuqeeyay laba dhismo oo guryo ah oo ku yaala xaafada asqula gudaha xaafadaha al zaytuun koonfuro bari magaalada khaza dhegaystayaal war wixii dalka iyo diibadda cawan soo gaaray waanagintaa cidoo warkaysa eegana waxay dib ugu daalacan karaan barta aana facebook kuleenahay radio jorstaas iyo nabadgelyo